إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kuu soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadaas haka ayaad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah weerar duqeynaha iyo mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala duleedka magaalada beledweyn ee hiiraan saraakiil ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu weeraray qarax weyn oo burbur u geystay guri ay muqdisho kaga dhuumaalaysanayeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday saldhig askarta koonfur galbeed ku leeyihiin degmada waajid ee bakool askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa ruux shacaba ku dilay degmada hodan ee magaalada muqdisho wilaayadii islaamiga ah ee banaadir ayaa ka hadashay sababta xilligan loogu soo beegay howlgallada lagu bartilmaameedsanaya daroogada tuugada ciyaal weerada iyo sinada bannaanka taalla ee muqdisho oo ka jirta filmaantii dhowaan ay baahisay alkataa'ib ayaa waxaa laga daawaday degmada jamaami iyo sidoo kale tuulo hoos tagta degmadaas bulshada deegaanka gunyibarow ayaa xalay daawaday muuqaalkii dhowaan ay baahisay alkataa'ib iyadoona dhanka kale si diiran u soo dhoweeyeen dhegaystayaasha alfurqaan kala socda baraha bulshada قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan weerar duqeynahay mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala duleedka magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan dhanka kale saraakiil ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu weeraray qarax kaasi oo burbur u geystay guri ay muqdisho kaga dhuumaalaysanayeen warkaas iyo war kale oo la xiriira ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo weerar ku qaaday askarta koonfur galbeed ee ku sugan degmada waajid ee bakool waxaa faahfaahinaya haashim ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadii lasoo dhaafay waxay howlgalla ka fuliyeen gobolada banaadir hiiraan iyo sidoo kale bakool haddii aynu ku horreyno dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday guri ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka gurigan qaraxa lagu burburiyey ayaa ku yaala degmada dayneyle ee magaalada muqdisho xilligii qaraxa lala beegsanayay guriga waxaa ku jiray saraakiil ka tirsan dowladda federaalka balse weli xog rasmiya lagama helin khasaaraha gaaray inta uu la egyahay shalay ayay ahayd markii laba qarax oo ka dhacay isla degmada dayneyle lagu weeraray guri ay ku jireen taliyaha sirdoonka ugu magacaaban dowladda federaalka degmada dayneyle ninkaas oo lagu magacaabo cabdiraxmaan cali iyo sidoo kale taliyihii isaga ka horreeyey oo lagu magacaabo cumar cabdi iidow kuwaas oo qaraxyada shalay guriga lagula egtay ku dhaawacmay dhanka gobolka hiiraan rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar duqeyna ku qaaday xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka xeradii ay ku sugnaayeen ciidamadan ayaa waxaa gudaha u galay tiro madaafiica sida ay wararku sheegayaan waxaana ciidamadan la duqeeyey ay ku sugnaayeen deegaanka baardheere oo qiyaastii toddoba kilomitir u jira magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan faahfaahin dheeriyana kama aanaan helin khasaaraha kasoo gaaray duqeynta lala beegsaday ciidamadii halkaa ku sugnaa inta ay la eg tahay dhanka gobolka bakoolna rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ee ku daaban xabashida ethoobiya ciidamadan weerarka lagu qaaday xalay ayaa ku sugnaa degmada waajid ee gobolka bakool askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa ruux shacab ah ku dilay degmada hodan ee magaalada muqdisho iyadoo bilihii lasoo dhaafay iyo sidoo kale toddobaadyadii laga soo gudbay ay si xiriir ah magaalada muqdisho kaga dhacayeen dilalka bareerka ahaa oo ay askarta dowladda federaalka ah u geysanayaan dadka shacabka ah gaar ahaan wadayaasha mootabajaajka ayaa maalintii shalay askari ka tirsan dowladda federaalka wuxuu si bareer ah degmada hodan ugu togtay ruux shacab ah kaasi oo la sheegay inuu caanka ahaa baraha bulshada dhibanaha la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray shaakir bashiir axmed waxaana la sheegay inuu baadigoob ugu jiray taleefon qaali ah oo laga soo dhacay askarigii dilka geystay ayaa goobta isaga baxsaday iyadoo aysan jirin cid ilaa iyo hadda daba gashay qaar ka mid a eheladiisa oo ku sugnaa gurigooda oo ay tacsi ka jirtay ayaa sidan u waramay wiilka la dilay wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah toddobiyo labaatan jira jaamacad haddee dhammaystay ka soo baxay caafimaadka mustaqbalkiisu halkaas uu ahaa waddo dheer oo mustaqbala hayey ninkaas ilaahay ha u naxariisto waxaa uurku taalliya foolxumo annaga nugu ah maalin walbana dhacaysa dhib joogtaana ah ninka inta dhinta taliyihiisi raadkiisa ka soo laabanayo kii la socdayna gacmaha isaga laabanayo hadduu doonaba anba bixinayo jiiro inta ka soo laabo kaga soo laabanayo dadku af soomaaliga hadda waxay yidhahdaan cadaalad ha helo ninkaa cadaalad uma baahna anigu aan tallaagadda hadda soo geliyey ilaahay buu cadaalad ka rabaa iyo amni annagaa nooloo cadaalad u baahan annagaa nool cadaaladda kuwa rabaa waa annaga
ayna kulug macanata geeridiisana macnaha ay ku lug lahay taleefon laga qaatay marka wiilkii in taleefon laga qaatay dabadeedna lagu daray ciidan ka tirsan laamaha amniga oo ciidankii la rabay taleefonkiisa inay u soo qaadaan haddana uu gacantoodii ku baxay ilaa haddana aan maaragtay wax loo soo qabtay dilkiisii aysan jirinin
magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa si xiriira kaga dhacayey tacdiyada ay ka mid yihiin dilalka ay u geysanayaan dadka shacabka ah kuwaasi oo ay ku kacayaan askarta dowladda federaalka wilaayada banaadir ayaa ka hadashay sababta xilligan loogu soo beegayo howlgallada lagu bartilmaameedsanaya daroogada tuugada ciyaal weerada iyo sinada bannaanka taala ee magaalada muqdisho maxamed daahir cali sow ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya sheekh muuse cabdicaraale oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir oo waraysi gaar ah siiya warbaahinta alfurqaan ayaa ka hadlay howlgallada muqdisho ka socda ee lagu beegsanayo daroogada sinada tuugada iyo ciyaal weero kuwaas oo dhibaatooyin muuqda ku hayay bulshada ku dhaqan muqdisho waxaynu howlgalka xilligan ugu soo beegnay in bisha ramadaan ee nagu soo wajahan ay reer muqdisho si nabadgelyo ah oo caafimaad qab ah u gutaan cibaadadooda ayuu yidhi sheekh muuse mar uu idaacadda kaga jawaabayey sababta ay xilligan howlgalka ugu soo beegeen walaalow waxaa loogu soo beegay xilliganba waxaa ka mid ahaa inay nagu soo fooleda bishii barakaysaneed oo ramadaan oo ummadda muslimka ay cibaadaysan lahayd oo masaajidda iyo taraawixda iyo tahajudka la aadi lahaa haddana ay ku hor gudbanaayeen dad wax magarata ah oo daraagis iyo balaayo maarata yani isticmaalay oo ayna suuragal ahayn dadka inay cibaadaystaan ama nabad ay maarata yani meeshay rabaan ay ku maraan marka go-aankaas waxaa soo dedejiyey waxaa ka mid ah bisha ramadaan inay nagu soo fool leedahay ilaaha ku mahadsan waxaan aad u rajeynayaa boqol kiiba boqol insha allahu inay si nabadgelyo ah oo caafimaad qab ah oo cibaadadooda iyo wanaagooda ay maar ku gudan karaan insha allahu inay bisha ramadaan
xaaladda muqdisho ayuu ku sifeeyey mid deggan tan iyo markii mujaahidiintu ay bilaabeen inay beegsadaan qolada fasahaadka iyo fawaaxishta ka wada magaalada xaalka muqdisho hadda xaaladiisu way degan tahay sida howlgalladii ay xarakada maartani u bilowday magaaladu waxay ku soo noqotay caadi ah oo huduu ah ilaaha ku mahadsan guud ahaan xaaladda magaalada hadda waa la ammaanayaa dadkuna aad iyo aad ay u faraxsan yihin daroogada oo ah hooyada waxyaabaha xunxun ayaa ku faaftay muqdisho waxaana si muuqata oo cabsi la'aan ah looga ganacsanayay mukhaadaraadka waaliga ayaanu weydiinay halka uu ka yimaado kamriga soo gala muqdisho walaalow hadda waa og tahay dalkan maaratani xuduudihiisa waa wada furan yihiin gaalaana dhex degan oo saldhigeeda ugu weyn uu yahay xalane kamrigu marka xuduudaha waa ka yimaadaa gaar ahaan etoobiya weliba kamri aan tayadiisu wanaagsaneyn oo caafimaadka dadka u xun ayaa ka yimaada xerooyinkan ciidamada waa ka yimaadaa oo waxay ku bedeshaan badeecooyin kale ayay dadka uga bedeshaan wuxuu ka yimaadaa intiisa badan meesha la yidhaha xalane waxaa aad u isticmaalo oo dhiirigeliya oo dadka baray nimanka diyaas barda ah oo dibadaha ka yimid oo hoteelada degan ilaa hoteelo badan oo xamar ku yaalla ee kamriga uu ka yahay sidii sharaabka caadiga ah oo kale marka kamriga albaabadaasoo dhan uu furtay kadibna wuxuu noqday wax mubaaxa oo magaalada dhan caan ka noqday oo meel walba yaallo oo aan qarsoodi ahayn weliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir ayaa dhanka kale ka hadlay tirada dadka ay dileen tan iyo markii ay bilowdeen howlgallada intaan xogta ku hayno ilaa labaatan maylo madaxyaweyntoodii ah dadka mas-uulka ka ahaa arrintan oo horkacaayey ayaa ku baxay intii kalena wax kala cararay oo ama dibadda u cararay oo waalidkood dibadda ula carareen ama wax maarata yani ka tanasulay oo maarata gacanta ka taagay iyo wax maarata yani yar oo weli dhuumasho iyo ku jiro oo isdhahayo waad baxsan doontaan intaasay isugu jiraan labaatankaas qof oo ku baxday arrintaas iyada ah waxaa ku badbaaday aan isleenahay saddex milyan oo xas deganeed oo ammaankoodii iyo noloshoodii iyo cirdigoodii iyo maalkoodii intaba ay gacanta ay ka baxeen oo halis la gaarsi dadka ku dhaqan muqdisho ayaa si kal iyo laab ah u soo dhoweeyey howlgallada ka socda muqdisho oo ay ku dhawaaqday xarakatu shabaabulmujaahidiin tan iyo markii howlgalladaasi ay bilowdeenna waxaa meesha ka baxay oo albaabada la isugu dhuftay xarumo ganacsi oo lagu iibinayay daroogada sidoo kale waxaa yaraaday falalkii guracnaa ee looga bartay ciyaal weero filimaantii dhowaan ay baahiisayaalka taayib ayaa waxaa laga daawaday degmada jamaame iyo sidoo kale tuulo hoos tagta degmada warkaas waxaa faahfaahinaya maxamed amiin
filimkii xiisaha badnaa ee ay dhowaan soo saartay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu daawaday meelo badan oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah meelaha lagu daawaday filimka waxaa ka mid ah degmada jamaame iyo tuulo hoos tagta oo lagu magacaabo koban haddaan ku horumarno tuulada koban ee hoos tagta degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa waxaa lagu daawaday filimkii ay dhowaan soo saartay mu'asasada alkataa'ib kaasi oo ku saabsanaa weerarkii ay dhowaan askarta mujaahidiinta al-shabaab cagta ku mariyeen ciidamadii huwanta ahaa ee ku sugnaa deegaanka janaac cabdalle ee gobolka jubbada hoose boqolaal dadweyne ah ayaa isugu soo baxay fagaaraha lagu daawanayay filimka waxaana markii ay filimka daawadeen kadib ay warbaahinta kaga warbixiyeen dareenkooda
waan ku faraxsannahay qaniimadii oo bii janaac cabdalla aad ayaan ugu faraxsannahay qaabka mujaahidiinta ay sameeyeen taas guul weyn baan ka qaadanay annagoo ah baari odayaasha oo tuulada kowan ah filinkan noo keenay filinkan ka fiirsanay mujaahidiintii wixii ay sameeyeen maasha allah waan ku faraxsannahay maanta ayagana wixii hadda ka dambeeyano guulguushii allaha ka zaa'idiyo gaaladana allaha jibiyo gaaladana allaha jibiyo islaamka kor allaha ka dhigo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalamu ala rasulilahi sal allahu alayhi wasalam insha allahu tacaala ilaahi subxaana wa tacaala unbaa macad iska leya anagoo enna insha allah odayaasha tuulada koban marka insha allahu tacaala jabka gaalada ilaahay subxaana wa tacaala karidi oo mujaahidiinta gacantiyo ansoobsiti ina iyo oo cagoodyo walka dayoona waxa dhan maasha allah indhoogayna soo arnay aragni filinka oo anaga ka aragni alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay subxaana wa tacaala unbaa ku mahadsinya filinka haddii hadallaan anika hadallo mayn hadallo filinka anaga aragni caawo oo indhahayno saarni wahii oo anaga dheegayni dheegayni laakiin maanta alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay subxaana wa tacaala ee maanta indhahayno saari caawo anu taagagna tii baarsanguuni aragni tii oo janaac cabdalla aragni kii wirka iyaga markaas dhadhaaqayano iya ka socodeena oo qoryada qaabkilan weyda may dhahaa did qatar qatar ileen ilaahi subxaana wa tacaala unba ka dambuuya gacanta mujaahidiinta unba ka dambuuyta insha allahu tacaala sidoo kale qaar kale oo ka mid ah dadkii daawanayay filimka ayaa dareenkooda sida tan ku cabbiray maanta waxaan bogaynaa maanta cabada noola keenay filin aan la yaabnay gaal ay ku jabt ay ku jabtay aan ku faraxsannahay saddex filin ayaa cawada aan indhahayna saarnay alxamdulilah waxaan taageersannahay anuku faraxsannahay jabka gaal ku dhacday saddexdan iyo wixii kasii badanba waxaan nahay tuulada kooban dadka ku jiro odayaashaan nahay mujaahidiinta beddelkoodaan nahay annagana waa dad meeshaan kooban haddaad maqasheen waa meel furun ee waay jihaa dadkan meeshaan joogo waa kulli waa ansaar inta qabiiloo meeshaan kooban doog oo degan alxamdulilah gaal waa jiitay waa jabay haddana wixii raacmina waa la raacinayaa waxaan sii rajaynayaa guul kanka sii weyn alxamdulilah waxaa gaal waa dhammaad ayaan u rajaynaya mujaahidiintao dhan meeshaa joogtaba alxamdulilah insha allah walaalah maynin sheenana filin filinka oo daras abahi janaac abdala iyo kii baarsan guun iyo kii sawiid iyo maasha allah aad unku faraxsina gaalada marka oo lakabacsida xaradiyo oo dhawarka jeediyeen xabadaha mujaahidiinta un adkaysid waayna marka gintaalada mujaahidiinta xaleelana ki walba bug jugtay qaraxay markiisa ku xaleela mid oo murtada meelaya lainkaroorela ay berberi war hadaaba ay kisheen adabaaka hog iskisheentay mar meel walba aad roogtan insha allah murtad meel kasta roogay saas lan baabiciye insha allah xarooyinka marka mujaahidiinta xabadiyo bilaawitana man adkaysid karoona maasha allah filinka abaad fiirsidni aad unku faraxni gaalada marka la ceersadoo qaniimadiyo lasadaldalido hubsho lasaqaadido maasha allah aad farxad maanta tuulada koban aad lanku faraxsayna dhammaan dadweynaha tuulada koban saskabaheena filinka la fiirsidi aadna lanquriyaaq insha allah meelana mujaahidiinta gacantiyo kor allah ka dhigo gaaladana sida maanta un jabeen ilaahi subxaana watacaala hasraaciyo sidoo kale degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa iyana waxaa habeenkii xalay lagu daawaday filimkii ku xigay kii janaac cabdalle ee ay baahisay mu'asasada alkataa'ib kaasi oo isna ku saabsanaa weerar ay mujaahidiinta ku qaadeen deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose waana xalqadii tobanaad ee silsiladda waqlud calayhim fagaaro weyn oo ku yaala degmada ayaa waxaa isugu soo baxay dad aad u fara badan iyagoona halkaasi ku daawaday filimkii ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib qaar ka mid ah dadweynihii filimka daawaday ayaa dareenkooda kaga warbixiyey warbaahinta islaamiga ah maanta waxaan fiirsanay degmada jamaame filan aad iyo aad xiiso u leh oo murtadiinta gacmaha mujaahidiinta ilaahay subxaana wa tacaala ku halaagaya waxaan leeyahay muslimiinay sugnaada wallaahi haddaad jihaadkan u ku sugnaataan insha allah meeshaad doonaysaan waa heli doontaan waxaan arki jirnay waa gaalale xabad lagu ridaayo maanta waxaan aragnay caawa degmada jamaame madax madax gaalo loo qabanayo tan oo birta dheerna waan aragnay tan biriire way kala xiisa badan yihiin insha allah een halkaan een degmada jamaame waxaan ku daawanaa filim filim aad u xiiso badan weligeen asagoo kale ma arkin amase een wax aan la yaabno bahay waxaaba iigu cajiib badneed canuga yar oo mujaahidka oo qodaxda ka siibayo wallaahi billah gaalada markay soo socdaan iyo murtiinta waa laga cararaa laakiin mujaahidiinta in lagu soo ordo ay wax wanaagsan yihiin caruurta yararka xataa ay ogyihiin marka filimka filim aad u xiiso badan waxaa dadkaas waxaan ugu talagalay een wax yar oo tix ah oo dardaaran ah inay dagaalka galaan oo boorin ah dhaabanka bilahaabay dehel qaafku waa dilaa dadka kuwii diintaha haystaa u darajo badan dagaalna jahaadkaba ahaa deeq islaamiskale dagaalna jahaadkaba ahaa deeq jannahaad iskale dadkeenna muslinkow kulihigiin dagaalka gaala ragiya dumarkehenba waayheenaan dagahalanaa wixii daalibahan ka dhacay baa la doonayaa weerarada cagmarinta ah ee ay mujaahidiinta al-shabaab ku qaadaan saldhigyada ciidamada dowladda federaalka iyo maamulada la shaqeeya ayaa bannaanka soo dhiga taagdirida ciidanka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada kuwaasi oo marar badan ku xasuuqmay weerarada kaga imanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkan dhegeystayaal saaki wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon welina waxaynu ku guda jirnaa wararkii daawashada muuqaaladii xiisaha badnaa oo ay dhowaan bahaysayaalka tahay dhanka kale bulshada deegaanka kunya barow ayaa sidoo kale ka mid ah bulshada daawatay muuqaalkii dhowaan ay bahaysayaalka tahay iyadoona dhanka kale dhegeystayaasha alfurqaan ee kala socda dhanka baraha bulshada ay si diiraan u soo dhoweeyeen muuqaaladii alka taayib wararkaas waxaa faahfaahinaya maxamed ciise dhegeystayaasheena idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa aragtiyo kasoo dhiibtay filimkii ay dhowaan soo saarteen mu'asasada alkataa'ib oo ku saabsanaa dagaalkii weynaa ee berire lagu qaaday kaasoo lagu laayay ciidamadii halkaa ku sugnaa haddaba siduu u dhacay dagaalkaasi iyo sida ay u arkaan waxaa aragtiyo ka dhiibtay ummadda soomaaliyeed ee ku kala dhaqan dalka iyo dibadda iyo wilaayaadka islaamiga ah dadka ku dhaqan deegaanka kunyabarow ee wilaayada shabeellaha hoose ayaa ugu horreyn filimka aragtiyadooda ka dhiibtay
bismillahi horta magacayga waxaa la yihahdaa maxamed faqi shaqbaana waxaan degannahay gobolka shabeellada hoose gaar ahaan deegaan weynaha kuyibarow filinka maanta aan fiirsanay filin cajaa'ib leh uu ahaa waana soo dhowaynaynaa maxaa yeelay nebigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam nuurka ou noogu tagay waxa difaacay waa xarakatu shabaab almujaahidiin taasina mujaahidiinta waan kaga mahad celinaynaa meel kastoo ay joogaan horta filanka filan cajaa'ib leh uu ahaa horta walaalihii istinshaadiyiinta ay galayeen ee beriire oo muhaajiriinta ay ahaayeen aad baan u soo dhoweynay horta xasan garguurta waa gaal weynaaday horena gaal buu u ahaa haddii ka horna waa ku fashilmay ee madaxweynenimadii haddana middaanna wuxuu uu qaadi kara lama arko maxaa yeelay in la dagaalamo waajib calaa shukriya nugu tahay daaquudka asaga oo wadan insha allah afka ayaa carada loo gelin doonaa kadib waxaa aragti ka dhiibtay filimka dhegaystayaasheena ku dhaqan dal iyo dibad waxayna ka hadleen weerarkaasi iyo waxa uu xambaarsanaa haddii aan u gudbo aragtideeda ku saabsan filimkii xalay waan fiirsaday inaan fiirsada iskaba daayee waxaa laga yaabaa xataa inaa ciyaalkii iyo waxlamid haddii xoogaa laga mashquuliyo intaan dhegaysanayo inaan dib ugu soo celiyo hadan mar labaad mar saddexaad meelihii aan kusoo celceliyo si aan u dhegaysto marka aysan waxba iga fakan marka waan fiirsaday taas lasma weydiinayo mar walba waa sugnaahay wixii khayraad ah taas halkaas hadaa uu tago tan kale cidda kale oo raacsiisan waxaa weeyaan waxyaabaha aan la yaabay waxaa ka mid ah horta meelaha ay ku jiraan waa marka horeba ilaah noo sheegayo laa yuqaatiluunakum jamiican ilaa fii quran muxasanatin aw min waraa'i judur baa ilaah ku sheego ku tilmaamay meelaha ay galaan inaysan soo banaanka iyo meel lamid aysan soo istaagi karin ay jidaaray iyo meel aan loo baahnayn meel walba ay degaan meelahaas ay galaan ay ku rafaadsan yihiin intaa kadib waxa ay yidhaahdeen adkaysta insha allahu tacaala guusha waa dhowdahay sidii afghanistaan iyo maraykanka uga carareen ay uga baxeen ayagoo ku hungoobay ba sidaasoo kale kuwa maanta jooga afrikaantana ayagana ay u hungoobi doonaan ilaahay subxaana watacaalana wuu ballan qaaday guusha mujaahidiinta inuu guuleynaya ilaahay subxaana watacaala in allaha laa yukhlifu almiicaad ballankana rabbi subxaana watacaala kama baxo marka waxaan leenahay sabra asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan idin salaamay bahda idaacadda islaamiga alfurqaan haddaa fikirkayga ka dhiibto filimka ay soo saartay mu'asasada al-kataa'ib wuxuu ahaa muuqaal saameyn gooniya leh waxaa iga soo baxay loodhanka dagaalka inuu gundhigiisa yahay caqiido mujaahidiintana ay ku dagaalamayaan il kelmidda allah kor noqoto halka kuwa murtadiintan ay u dagaalamayaan in kelmadda kufriga kor noqoto waxaana guuleysanayaa cidda allah dartiisa u dagaalamaysa filimka dhan walba soo jiidasho iyo saameyn gooni ayuu ka lahaa waxaase gaar ii soo jiidatay naxariista wiilka mujaahidka uu wiilka yarka qodacda kaga bixinaya qulubta muslimiinta aad ayuu u shaafiyey filimka ay soo saartay alkataa'if allaha ka ajirsiiya mujaahidiinta ka qayb qaadatay inta ku shahiiday allaha ka aqbalo inta noolna allaha ha sugo xaqana ha ku dilo insha allah waxaa aad u soo badanaya dadka aragtida ka dhiibanaya filimkii ay soo saartay alkataa'ib kan iyo kii ka horreeyey ee janaac cabdalle ayaana yeeshay saameyn aad u ballaaran oo qabsaday baraha bulshada mahadsanid maxamed ciise warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saakaya aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaha